isku soo baxan ay magaaladani Mombasa ay ka sameeyeen isbahaysiga Azimio la Umoja ee uu hogaaminayay Raila Amolo Odinga oo ay wehelisay Martha Karua Kalonzo Musyoka ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo ay gobolo kala gedisan ee dalka ay ka sameynayeen isbahaysigani ka hor labaatanka bishan oo ay banaanbax aad u ballaaran ay ku baaqeen inay ka dhigi doonaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka ujeedka ugu weyn ay kulamadani isu soo baxdeen ay qabanayaan isbahaysigani ayaa waxa uu salka uu ku hayaa cadaadiis ay dowladda ay ku saarayeen arrimo ay ka mid tahay sarukaca maciishada dalka arrimaha siyaasadda diidmada ay diidan yihiin hoggaanka dalka iyo madaxweyne doctor william ruuto iyo ku-xigeenkiisa rigaadi gashagwa iyagoona ku baaqay inay kursiga ay banneeyaan islamarkaana ay diidan yihiin doorashadii dalka ka dhacday iyo guushoodiiba
Yaani Wakenya wana ha- uwezo, wana haki ya kugoma, wana haki ya kupeleka kumbukumbu, wana haki ya kufanya maandamano na kukaa pamoja. Sawa sawa, tumesema sasa tum- hii kipindi ya pili, awamu ya pili sasa, yaani inaanza sasa. Wakenya utafanya maandamano nataka hapa Mombasa maandamano ifanyike. Tutafanya, tutafanya, tutafanya kila mahali na maandamano ya amani. Na sisi- Sisi hatutaki kuharibu mali ya mtu yeyote. Tunafanya maandamano na kupeleka kumbukumbu katika ofisi ya county commissioner. Sasa hilo mnaenda pale, nasema tumekuja ndio sababu tumesema tarehe ishirini March kama Ruto ameshindwa kazi na hii serikali bandia, Ruto afanye nini? Ruto afanye nini? Mnakubali hiyo?
Naona Abdul Samad na viongozi wa Mombasa tujipange na mabasi, watu waende Nairobi, lazima kieleweke.
lix bilood kadib doorashada dalka ka dhacday ayaa mar kale waxay arrinta dekedda magaalada Mombasa ay qayb ka ahayd isku soo baxani iyadoona barasaabka ee maamul goboleedka Mombasa Cabdisaman Shariif Naasir oo qayb ka ahaa hogaamiyaasha kulankani kasoo qayb galay uu sheegay inay ka warhayaan qorshe lagu doonayo in gooni loo yeesho dekedda magaaladani Mombasa taas oo uu sheegay inaysan ogolaan doonin Nimesikia fununu ya kuwa wana mpangilio kuweza kujaribu kubinafsisha bandari ya Mombasa. Siku hiyo ndo watajua ya kwa mafuta na maji si mwanandugu na shangazi. Bandari ya Mombasa iweze kuwafaa hawa vijana walioko hapa ambao hawana makazi. Hapo hakuna negotiation yoyote iliyoko.
gobolkani xeebta oo si weyn inta badan looga deeriyo dhibaatooyinka dhinaca mukhaadaraadka ayaa barasaabka mombasa cabdisamen shariif naasir waxa uu sheegay in mukhaadaraadka saameynta ku yeesha gobolkan xeebta uu uga daran yahay dhibaatooyinka argagixisada iyo weliba sidoo kale qalalaasaha dhinaca nabadgelyada iyadoona uu ku baaqay in arrintani wax laga qabto Hapa Mombasa tuna ma- tatizo la madawa ya kulevya. We are now demanding you muende mkawashike wale wenye kufanya hii kazi ya madawa ya kulevya katika mji huu. Tunataka hapa, madawa ya kulevya ni zaidi ya banditry, ni zaidi ya ugaidi. Vijana wetu wameweza kuumia.
fagaarahani kaltakis ee deegaanka Likoni ee magaaladani Mombasa ayaa hogaamiyaha Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga waxa uu kula hadlay taageerayaashiisa isagoona ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dibadbax ay ka dhigi doonaan labaatanka bishan Maaj magaalada Nairobi Maxamed Cabdi Bootaan warbaahinta istaa deegaanka Likoni magaalada Mombasa